Saraakiisha caafimaadka ayaa xaqiijinaya in cudurka coronavirus uu ku duucan yahay warshadaha hilibka cuna ee Iowa isla markaana tirada dadka deegaanka ah ee u dhintay fayraska shan boqol. Waaxda caafimaadka dadweynaha ee Iowa waxay leedahay in ka badan laba kun shan boqol oo shaqaale ah oo lagu tijaabiyay warshad ka shaqeysa hilibka doofaarka ee Tyson oo ku taal Storm Lake. shan boqol konton iyo shan ayaa la tijaabiyay. Dhanka kale, xogaha beeraha ee gobolka ayaa shaaca ka qaaday qorshe lagu caawinayo soo saarista hilibka doofaarka oo lagu qasbay inay hawlahooda ka baxaan. Macluumaadka Jaamacadda Iowa State waxay muujinayaan in ka badan lix boqol kun oo hogs ah beeraha Iowa. Degmooyinka Woodbury iyo Decorah ayaa sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah oo cusub Khamiista, waxaa jiray labatan iyo shan kiis oo cusub oo ka dhacay gobolka Woodbury oo ku dhow laba kun iyo todoba boqol kiis. Degmada Decorah waxay leedahay laba kiis oo cusub oo ka badan hal kun lix boqol, waxaa jiray sided iyo sided kiis oo togan oo ka jiray Union County. Maanta, barar ka baxsan gobolka oo ay ku jiraan gobolka Woodbury waxay furan karaan konton barsan awooda. Waaxda booliiska magaalada Sioux waxay leeyihiin ma yihiin askar u heellan dhaqan gelinta tilmaamaha fogeynta bulshada. Si kastaba ha noqotee, waxay bararka ku xadgudubtaa tilmaamaha awooda waxaana laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan miisaaniyadda. Afyaan wuxuu ka hadlay warbaahinta Siouxland Public Media OK inaad waqti fiican haysatid laakiin aamin noqo. Warbixinta horumarinta Iowa Workforce Development ku dhawaad toban iyo afar kun lix boqol shaqaale ah ayaa gobolka usbuucii la soo dhaafay u gudbiyay shaqooyinka shaqo la'aanta cusub. Taasi waa koror usbuucii hore. Soo saarkii ayaa mar kale ahaa warshadaha iyada oo tirada ugu badan ee shaqaaleysiinta ay ku xigto iskood u shaqeysta iyo shaqaale daryeelka caafimaadka. Tirada dadka reer Iowa ee sii wata qaadashada daafaha shaqo la'aanta ayaa mar kale hoos u dhacday usbuucii hore ilaa iyo kiisaska boqol iyo sideetan kun. Ku dhawaad shan kun sideed boqol deegaan Nebraska ayaa dalbaday shaqo la'aan waagii hore. Taasi waxay la mid tahay usbuucii la soo dhaafay. Tani waxay keenaysaa tirada shaqaalaha ee gobolka Nebraska boqol iyo labatan iyo sideed kun ilaa iyo badhtamaanka Maarso.